bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal meel kastiisin roogganyo sikastoon indheegaytan weliba hawada siinqulana hamiinfaylaa ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtihan oo kale isinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada oo ka barnaamijka hoo ilaahay awoodilehla ku helaysin ka dheega doontan oo aan uga socdaalena siinkahay weliba ku mid aha xeer ilaaliyaha qaranka soomaaliya oo dalbaday antibaarisla kasuubi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kureedda markii la ka eedayay qarandumise isla maraxantaasna beesaha ku qaadeen dowlado shisheeye ee soomaaliya dumyowyo on hanqalteegahay hataba maysheene hanti xayr ilaaliyaha hatuusu ku dalbada guddoonka sare ee baarlamaanka hanti xasaanada lagu qaada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka oo ka barnaamijka kulanka warsan yee ka dheega doonta saas oo kale weliba aysan dheega doontan guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo ku qiibgalay munaasabad la kashaacayay walqobadka qaar ku mid eh wasaarado maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba wasaarado koonfur galbeed may xilligansheeni intii walqobadyaha bandhigan ma wali jara tuhun dhanka musuq maasuq oyo suubye oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo qayb kuheta saasoo kale weliba un ha qaadada doone maamulka degmada ceelberde oo ku deeri xaaladda biilaanti iyo tan noolala bini'aadamka ee degmadaasi hata ka jarta haddaba maysheeni inti maamulkuusa arrintaasi ku hadala sida eta xaaladda noolala iyo tan biilaanta degmadaasi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta daliska militariga gobolka bokool oo beeni dagaala la sheegay intiisa ka dhihi deegaanka garas weyne isla maraxantaasna ciidanka dowladda la kulu wareegi saasoo kale taliska weliba sheegana dagaalkii abala antiyo qaadeen dadniyo ka dilan iyoona walyarku ka dhimadi maysheeni anti saraakiisha dowladda iyo hadda arrintaasi ku hadalan xilli dowladda meel kastiya weerarka qaadi reesan ku nagadaasa saasoo kale weliba una siinkahayna barnaamijka kulanka warsan shirweynaga qaranka ee dhallinyarada soomaaliyeed oo hata ka furmi magaalada muqdisho maylon ku hadali doona kulankaasi oo ku barnaamijka kulanka iyo ka dheega doonta dadka bogtaale ee roog eleynta magaalada baydhabo weliba ku owaabahayana biyaraan hafood saarati kureeda markiiyo yaraadeen iloogiyo biyo ku heli jiran hataba dadka bogtaale maalin kasta oo waadlayn roogayana maysheeni anti hatiyo ku owaadan arrinta biilaanta ka jirta eleynta magaalada baydhabo ooga barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ka dheega doonta magacagay socdaal u idaacadda warsan u farsamada cali korontu ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo isniin ha galaas weehedniye baasta aragdan iyo kaheedinta tumun iyo toddobada bilo diseembar ee sanadka labada kun tumun iyo toddobada magaagay socdaal u idaacadda warsan u farsamada cali korontu saaxiib yaal meelkasiisin roogdan waliba hawada siin kulana hamiin fayla walina noola dareertana aalada satelliteiyo life streamka seetun isee dhibe lamana dalka gudaajaya si toosa ninku dhugun sidaytan markale iyo markale waliba hawada siin kulana saaxiib yaal hamiin fayla heer ilaaliyaha qaranka oo dalbaday anti baarowla kusuubi xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya oo lan haysada qaran dumiyow dheegi doontan laakiin hangnagada doon weliba ku bilaabane guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed weliba ku qiibgalay munaasabad la kashaayay walqobadka qaar ku mid eh wasaarada koonfur galbeed soomaaliya munaasabad ka dhiidi magaalada baydhabo xarunta gobolka baay isla maraxantaasna iyo ka muujiyayeen walqobadyo shan wasaaradood oo ku mid eh wasaarado koonfur galbeed soomaaliya yo geeg iyo weliba sheegeenah anti walqobod wanaagsan iyo habandhigan yeedoona su-aal weydiyaayeen qaar ku mida shacabkii ku qiibgalay munaasabadaas isla marxantaasna wasaarado meelaha ka bandhigan walaagiyo gobodan haddaba munaasabadaasi oo iyo ku hadleen wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda maareynta iyo kahorseedowka masiibooyinka wasiirka qorsheenta iyo saasoo kale guddoomiyaha baarlamaanka yaa meelasi ku hadalay walin iyo sheegana anti wasaarado koonfur galbeed xilligan walla ka faano korgobadan jaarman maymar lamar iyo marsadexaad ammaan nagay gurdiga ninkoy dowladda federaalka oo may dhaqaayso aldumaadi oo aan darni ah cajiiba runtii eedeedaan kama hasantin taasna adeese wada shaqaynta barnaamijyadaas waxaa fuliyey ay adaha UNHCR WFP FAO UNICEF IOM iyo jidka laga tababarsa IOM iyo kharashka bixisa waxaa kaloo digida jidegista waxaa kaloo jiro in boqol iyo lixdan reer oo isugu jira horumarka uu keenay baarlamaanka iyo golaha wasiirada midabkeena yoona ansixiyan iyo meelakaasee gebagebo marahay intaas qaybuwa istaraactarka iyo meelkaas qaab dhismeedka iyo processkiina aan marno wax qabarka gudada annaga sanadkan shareeris mayla qoday siyeed aal oo elfik oo la isha qoday deegaanada koonfur galbeed baay boqol iyo shabeellada hoose waa sanadkan gudaaniyo waaye may kale may lenahay isugu qoday dayactir la kusuubiyayda taas qodistii ay dayactir may la kusuubiyay soddon iyo saddex alfiga ka dayactir la kusuubiy oo may lenahay yashaligaala degmooyinka iyo deegaanada koonfur galbeed dhibaato ku gaaray waa la gurmaday waa lagu guulaystay laakiin guushaan inaan iraahdo guushii waan adgaanay wixii waa dhamaadeen waa been weli abaarta waa la haystaa biyo la-aan waa jiraa daawo la-aan waa iska jirtaa dadka weli qaybidhaa qaali kasta waanaaaaaaay gaar ahaan gobolada badkool iyo shabeellada hoose iyo meelaha qaarkood ay maaragtay gobolka baay sidoo kale wasaaradda muddadii yaray maaragtay ka la abuuray wax aan wax awooday ina maaragtay dadka
dadkii eemaylinka maanay ku haya in shaqo laga abuuro haddii daad ku shaqo helaan haddii qof shaqeeyo intaad ka mida ayaa bayle marka nololu koraan taas haddii annagana kan gobolka horumar badan ama suubiy sida oo hoteelada sheegay ilaahay baad usuubi la dadaal badan ama suubi degmooyinka baydho gobolka baay haddii oo hakoon unu dhon ilaah meygadiyo waa degmada baydho laakiin degmooyin kale oo afarta degma iyo naftiyo wal horumare kaqeyb amaanaya ku jar inkastoo wada tirinaan jarta sadadiisa oo kale maasha allah weliye bayley programyaal oo dhifay development airtan suubiya airport iyo isbarkeebi iyo dhifay maamul afisi iyo jidid walalka suubiya degmada qasa dheer degmooyinka geliidua gobolka walqobashada baahanay yan airport iyo kaqaaqi hadala suubi airport walwal dhisahay yaana bilawday jiyooyin wala diiray meelaraay galana diirtay kisto iyo kadoonin bidal barnaamijyaal bajari guura kaba aan soo jeedinaa gaasina marka insha Allah ka wada munaaqashada sidii markaas wax looga qaban lahaa runtii arrin halkan laga sheegay arrinta ugu horeysa annaga ka baarlamaan ahaa haddii la fiiri aan aan ay tahay inaan meelaha ugu horeeya aan rabbi inaan wax ka qabano isla markaas noo shaakinaan doonto ay ahayd codsigii ahaa in la dagaalanka waxa la yidhaahdo corruptionka ama musuqmaasuq musuqmaasuq dunida saddexaad oo dhan buu ka jiraa meel walbuu ka jiraa aan noqon marka wadamada marka tusaalada soo qaadanayo nahay dadka safka soo gala ka jira waxsaad la socotaan arrintaas ma ahan oo keliya wax shacabka reer koonfur galbeed oo keliya ka dhex guuxaya saad la socotaan waxaa mar dhow jiray in dowladda federaalka baarlamanka ee golaha shacabka dowladda in uu ansixiyey sharci ah la dagaalanka musuq maasuqa sharcigaasoo baarlamanku ama golihii shacabku uu ansixiyey isla markaasna waxaan xasuustaa khudbadihii uu ra-iisul wasaare khayr halkan ka jeeday markii uu baydhabo yimid inay ahayd maadaama sharcigaas la ansixiyey in la dhaqan gelin doono isla markaasna dowladda dhexe dowladda federaalka ay samayn doonta hay-ad la dagaalanta musuqmaasuqa oo heer federaalka insha allah sharcigaas maadaama dowladda dhexe baarlamanka gobol shacabka uu ansixiyey wuxuu noqon doonaa annagana wax aan halkan gobolkeena maamul dowlad goboleedkeena aan ka daban doonno isla markaasna marka ay noqon doonto soo jeedinta waagaa gugunsidyaalka qiimo iyo gadarinta leh weliba hawada siinkulana hamiin fayla hanas waliba ayna mas-uuliyiinka tirsan koonfur galbeed oo ku hadalaayay walqobodka wasaarado iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekh qunamay
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa daaynayn haye saaxiib haye haye
أنا نيهو غاري ما بكعي ما حكود عنيهو الأرض مكانك النظن وينو دهنيه
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraaha biyaato magafu ilu waliga alayha tafadaas inaad cilid isku geliida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal waa shaqaysan yaa kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigayga wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantay eeba intii babbirka xamaaladaas iska la wada hoobatay nan dhugun lahayna dhaayo ma lailan beeng ma ah
kaafiya petroleum waa tanahay bal aan arko shidaalkeeda
walihanin dareere heer ilaaliyaha qaranka oo ku dalbadaya guddoonka sare ee baarlamaanka anti baarowla kasuubi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo lan haysada qarandumiyow laakiin qodobkaasi hanin dareera weli ku hormarsiyoy maamulka degmada ceelberde oo ku deeri xaaladda biilaanta iyo hunguri yaraanta ee ka jarta degmadaasi gudoomiyaha maamulka degmada ceelberde oo rooga magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo waliba ku deeriyey xaaladda noolale iyo biilaanta ka jarta degmadaasi sheegayn anti xilligan iyo umbaahnin anti gargaar iyo biidhaamiyow lansuubi dadka dhibaatada ka haysata degmadaasi xilli muddooyinkii inkadi dambooye ama sinadoog inkadi dambooye degmadaasi roobanka qubana taasin iyo sheantii inti dad badanna ku bogtaalan haani reedhanka nagadayna xaalad nolol xumiya meelasi ka haysata cabdirasaaq cumar cawir cabdirasaaq dheere gudoomiyaha degmada ceel berde oo la hadlay idaacadda warsan waliba hadaljeey ku mid tahay bismillahi raxmaan raxiim guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda koonfur galbeed waxaan leeyahay subax subax wanaagsan jamca mubaarak intaa kadib halkan waxaan u imaaday baydhabo shaqooyin khuseeyo degmadii iyo gobolkii aan bakool maadaama wadankii meeshii hadda looga talinaya caasimadii kumeelgaarka ahayd ay baydhabo tahay sidaas ayaan u imaaday howlaha shaqooyinka iyo baahiyaha deegaanka ka jiro in aan la wadaagno madaxdii naga sarreysay iyo wasaaradihii ay khuseysay iyo ayaan u imaaday waayahay iga waran degmada ceelberde sida aan la socno abaar baa ka jirtay dhibaatooyin kalena waa ay ka jireen iminka sidee ay tahay dhinaca abaaraha iyo wixii ha su-aasha hadda aad i weydiisay ku saabsan guud ahaan dalka iyo gaar ahaan gobolka bakoolba abaar dheer oo xilli oo ugu yaraan saddex xilli roobaad ah uusan roob ka diin ayaa ka jirtay hadda alxamdulilah roob baa da-ay laakiin aan ku fillayn oo xilligii dayrtii roob baa la helay sidii hore hadda way ka soo roonaanaysaa laakiin waxaa weli taagan saameyntii ay ka tagtay abaartii oo ah dadka oo ahaa xoolo dhaqato oo ay kasoo dhammaadeen xoolihii ceelberde dadkeeda boqolkiiba siddeetan ilaa siddeetan iyo shan waa xoolo dhaqato xoolihii abaartii ayaa la tagtay saameyntii abaartii ayaa dadka aada uga muuqanayso waxaa jiro adiga shaqsi ahaan socdaal oo markii aad xilbarda timid waxaad aragtay dad fara badan oo i d bs ah ama dad soo barakacay oo xoolihii kasoo dhammaadeen oo magaalada koonayaasheeda degan ayaad adigu indhahaada kusoo aragtay sidoo kale tuulooyinka magaalada dad aada u fara badan ayaa xoolihii kasoo dhammaadeen oo kusoo xaroodeen marka waa xilligii ugu adkaa anigu aan arkay shan iyo tobanka sane oo ugu dambeysay abaar saameyn intaas leh maanan arkin xitaa tii labada kun iyo ko iyo tobanka ma aysan lahayn hadda dhibaatada iyo saameynta dadka gaadhay oo kale ma ahayn dhinaca abaarta waa sidaas waayahay marka maadaama arrinta ay jirtay ma jiraan dad kaalmo hay-ada samafal ha ahaadeen maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka ma jiraan marka laga soo gudbo labada kun lix iyo tobankii abaartii simad marka laga soo gudbo abaarahan kale ee ka jir cid gargaar u samaysay dadka
xilligii ugu adkayd laba kun iyo lix iyo tobankii guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleed koonfur galbeed runtii wax la taaban kara ayay ka qabteen waxaa dhowr jeer noo imaaday wafdiyo kala duwan oo wasiiro ah oo inta badan uu hogaaminayay allaha u naxariistee wasiirkii arrimaha gudaha ee geeriyooday waxaa inta badan ceelbarda ay kaga duwan tahay degmooyinka kale ee gobolka waxaa oo dhibaatada ugu ba-an ay ka jirta waxaa weeyaan biyo la-aan sidaa darteed dowladdu dhowr jeer ayay keentay dhaqaale lagu sameeyo biyo dhaamin arrintaasoo dadka wax badan ka caawisay sidoo kale hay-adda a c f runtii hadda ma sabab toosoo hadda aan ku dhaho sababtaas ayaa u imaan la-yihiin ama caqabad baa jirto ma lahan keliya waxaa weeyaan hay-adaha oo aan dalka sidii loo baahnaa inay wax oga qabtaan aan rabin oo keliya ayuunbaa sabab u ah meeshii waa nabadgelyo access baa ka jira oo waa la tegi karaa wax markaa la sheegan karo oo ay u uga joogayaan ma lahan laakiin hadda halkan baydhabo oo kale waxay samaynayaan overlap ama hal qolaa qalin keenayso hay-ad tu kalena qalimaan bay keenaysaa intaasoo halka in meelaha kale looga baahan yahay waxbarasho hal intaasoo hay-ad baa waxbarasho iskugu tagtay caafimaad intaasoo hay-ad ayaa iskugu tagtay inay gobollada iyo degmooyinka kala tagaanna ma jiraan sidoo kale gobolka bakool guud ahaan kama shaqe aad sidii loo baahnaa oogama howlgalaan hay-adaha joogo dowlad goboleedka marka waxaan rajaynaynaa wax hadda ka dambeeya inay degmooyinka oo dhan tegi doonaan waayahay dhanka aylasha ama dhanka biyaha ayaad ku dhawaajisay in weli xaaladooda ay aada u adag tahay qorshaha ma idinku jirtaa inaad samaysaan ceelashii biyaha ay ka cabi lahaayeen dadka
hadda dhibaatada ugu badan ee meeshaas ka jirto marar kale horena waan ka hadlay waxaa weeyaan biyo la-aan degmada ceelberde waxay xuduud la leedahay dhinaca ethoobiya iyo dhinaca waa xuduudda ethoobiya dhinaca kale beledweyne ceelberde iyo beledweyne waxay isku jiraan laba boqol iyo afartan iyo shan kilomitr beledweyne iyo ceelberde ceelka u dhexeeya ma jiro sidoo kale waxay xuduud la leedahay xudur ayadana wax ceelahoo ku yaalo xudur iyo ceelberde ma lahan dhinaca kale yeed iyo rab dhowre markii la dhaafo luuq ayaa noogu sokayso ayadana ma lahan ceelal ama borhol waa riig ayaan ujeedaa ma lahan sidaa darteed dhulkaas biyo la-aan aada u ba-an ayaa ka jirto dadkii iyo xoolihiina degmada ceelberde waxay leedahay hal ceel riig halkii ceel riig haddadan aan kula hadlaayo wuu jaban yahay ma shaqaynayo waa sidaa darteed waad garan kartaa dhulka baaxadaas leh oo wixii soo gaari karaba ay halkaa ceel imaan lahaayeen haddana halkii ceel la yiri wuu jaban yahay dhibaatadaas aada u ba-an ayaa ka jirto waan u sheegnay wasaaradda biyaha iyo xukuumaddaba waan la wadaagnay in ay wax ka qabtaan ayaan hadda rajaynaynaa runtii wasiirka dadaal ayuu nala sameeyey sidii ceelkaasna loo hagaajin lahaa ceel kalena loogu heli lahaa dhibaatada hadda ugu badan ee jirto waa biyo la-aantaas okay ugu dambeyntii baydhabo waxaa ku sugan hay-adihii samafalka iyo kuwii ceelasha laftirkooda ama wooshka ee qaabilsanaa waa ay ku sugan yihiin maxaad fariina u diri lahayd waad mahadsan tahay anigoo ka faa-iideysanaya fursaddan waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha guud ahaan jooga koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo joogo in ay wax ka qabtaan baahiyaha ka jiro gobolka bakool guud ahaanba iyo gaar ahaan degmada ceelberde hay-adaha wooshka ka shaqeeyo ama lacagaha kusoo qaato ama intaasoo kalastar kaga hadlahaya waxaasaan qabanay waxaan ugu baaqaynaa inay meeshaas biyaheeda wax ka qabtaan iyadoo marar badanna aan soo gaadhsiinay in meeshaas sidii ceelo loogu qodi lahaa deegaanadaas oo biyola-aan ba-an ka jirto ay sameeyaan ayaan ugu baaqaynaa dhugunsadayaal waliba ay guddoomiyaga degmada ceelberde ee gobolka bokool oo waraysi siiyay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
bakaarka alaabta dhismeega almuweera neew iddunyinku wargabba iddoontae dhisbaday alaab dhismiha marag weydiisiday ah ersoy maay baqaarka qalabka dhismeeda almuhiro maarignamey hobbay dhowa bay dhabakiyaala dhanteew ijeeybu habaabanik ijeeyey maay may tabeelin maarigayso oo magaaja ka qoran gudaha almuhira ha gudaha galaan haba maarigaaso
heer ilaaliyaha qaranka oo ku dalbaday guddoonka sare ee baarlamaanka anti baarowla kusuubi xildhibaano lan haysada antiyo kudamb antiyo qaran dumisay heer ilaaliyaha qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir oo geeg warbaahinta kala hadlay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyo sheegay intii lama xildhibaan oo ka tirsana baarlamaanka soomaaliya laka eeday lan haysada masale kasuu bii doono baarow xildhibaanada iyo waliba uuse sheegay intii la kaceedayay eedan ah qaran dumis iyo intii beesaha ku qaadeen dowlada shisheeye oo fadowa intii dalka soomaaliya la burburi sidaasina waliba shir jaraa'id ka sheegay xeer ilaaliyaha qaranka ah ee dalka soomaaliya lamada xildhibaan la eeday waliba ku mid ah xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan saabir nuur shuure xaanasi oo lahakudoordi deegaanada maamulka galmudug xeer ilaaliyaha qaranka oo arrintaasi arrimo kale ku hadlaayay waliba hadaljeey kumid tahay
maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bishii labiyo tobnaad waxaan shirkan jaraa'id isugu yeeray inaan la socodsiiyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha la yidhaahdo law enforcementiga ama hay-adaha la yidhaahdo sharci fuliyaalka oo ay ugu horeeyaan ciidanka booliska soomaaliyeed iyo xafiiska xeraalintu in ay badatay kutumashada sharciga ee khaas ahaan mas-uuliyiinta qaranka noocay doontaaba ha noqdaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan iclaamino in laga bilaabo maanta waxaan dhammaan xafiiska xeraalinta iyo ciidanka booliska soomaaliyeed hoggaanka baarista dembiyada iyo hay-adaha ku shaqada lahoo dhan aan u jeedinayaa in ay qabsadaan waajibaadkooda shaqo oo ku waaji oo ku aadan hirgelinta sarraynta sharciga sidaad ogtihiinba sharciga waa loo siman yahay cid sharciga ka sarraysaana ma jiro mas-uul kasta ahaw xasaanad kasta lahaw xasaanaddu macnaheedu ma aha oo keliya inaad dembi ku geshid xasaanaddu macnaheedu waxaa weeye inaad sharciga ku ilaalisid haddii aad sharciga ku ilaalin weysana kolley sharcigu wuxuu qabaa in qof kastaaba uu sharcigu ka sarreeyo ka soo bilow madaxweyne ilaa qofka ugu hooseeya ee shaqaalaha dawladda ama mas-uuliyiinta dhammaantood sharciga hortiisa waa loo siman yahay waxaa kaloon rabaa inaan caddeeyo inaan laga yeelaynin qofna sida uu qaanuunku qabo sharcigaas lama soconin waxaas inuu dembi ahaa ma ogeyn sidaa uma malaynaynin inay dhacdo sharciga markuu soo baxo wuxuu leeyahay character ama wuxuu leeyahay dabeecad inuu yahay dhammaan in la wada og yahay mar alla markii la soo saaro oo lagu soo saaro faafinta rasmiga ah sharciga waxaa loo ixtimaalaa inuu yahay wax la wada og yahay cid laga yeelayo waxaas inuu faldembiyeed ahaa ma ogeyn ma jirto sidaa darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi sidaa darteed ay laga maarmaan tahay in tallaabada sharci ee ku habboon laga qaato qofkii uu ku caddaado faldembiyeed waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan mar walba in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo faldembiyeed oo jira inay ku shaqeeyaan iyagoo sharciga dhowraaya ayagoo qaanuunka tix raacaya annagoo taa marayna annagoo halkaa ka duulayna darteed waxaan maanta golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamankaba aan u gudbinnay qoraal caddaynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedaynayo caddaymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanadda ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimana loo dhammaystiro xildhibaanku xasaanad buu leeyahay laakiin dembiga excuseka ma aha macnaha wuu geli karaa faldembiyeed sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanadda laga qaado si sharcigana loo horgeeyo muxuu ahaa isheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto labadaa xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye labadaa xildhibaan oo baaris dheer kadib ee xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldembiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo si marka baaristaas loo dhammaystiro ee islamarkaasna haddii uu noo muuqato aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh waxaan golaha shacabka iyo baarlamankaba ka codsanaynaa iyo guddoomiyahaba in labadaa xildhibaan aan magacyadooda sheegnay laga qaado xasaanadda kolley dembiyada loo haysto iyo qodobada loo haysto way ku qoran yihiin qoraalka aan qornay sidaa darteed uma baahna faahfaahin dheeri ah intaas ayaan rabay inaan la wadaago waxaa kaloon rabaa inaan sheego cid kasta oo uu galo tuhun ah faldembiyeed mas-uul ha ahaado xildhibaan ha ahaado ama qof muwaadin ha noqdee in sharcigu uu iteysanayo bahda saxaafadda waxaa soo badatay waayahan in saxaafaddu ay aad iyo aad iyo aad xadgudub xadka ka baxsan oo qaanuunka waafaqsan waafaqsanayn ay ku kacaan ama aqoon la'aan ha u geyso ama si ku talagal ha u geystaan waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inta qaanuunka ku siiyey xor baad u tahay qaanuunka inaad ku dhaqantaan haddaad qaanuunka ku xadgudubtaan sharciga inaad faysgaraynaysaan amar ayaan idinku siinayaa cid kasta oo isku dayda xadgudub sharci oo ama ha noqoto saxaafad ama ha noqoto cid kaleba ama ha noqoto khalkhalgelin in tallaabada sharci ee ku habboon aad ka qaadataan oo sharciga iyo kala sarraynta iyo kala dambaynta loo hoggaansamo cidna waxa uu qaanuunku siiyey lagama qaadayo cidna laguma xadgudbayo laakiin ama ogaal ahaan la-aan ha noqoto ama ku talagal ha noqotay waxaa aad u batay inaan loo aaba yeelin ku tumashada sharciga sidaa darteed xafiiska xeraalinta iyo hay-adda booliska qaranka soomaaliyeed khaas ahaan hoggaanka baarista dembiyada oo taliyaalkoodii oo dhan ay garab fadhiyaan waxaan ku waajibinayaa oo dhammaan imaqlaya in ay dhowraan sharciga cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana in sharciga la hor keeno aad iyo aad baad mahadsan
waagaag dhuguysadayaalka qiimo iyo gadarinta leh weli weli dhugunsada aytana barnaamijkii kulanka warsan qaybo jaydhata magaagay soomaaliya idaacadda warsan u farsamada cali korontu dhugunsadayaalka aalada satellite iyo live streamka wali lana hamiifayla saasoo kale waliba noola dareertani siyo tun isiyo dhibe lama taliska militariga dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka bokool waliba beeniyena dagaalka dhii deegaanka garas weyne ee gobolka bokool saasoo kalena waliba sheegana inti deegaanka abal ciidanka dowladda federaalka koonfur galbeed iyo maleeshiya taabacasan mukhtaar robow cali abumansuur oo hore aan ka tirsanay dhaqdhaqaaqa shabaab isla maraxantaasna hata martan ee dowladda soomaaliya iyo guul ha ka deereen walina saasoo kale sheegana inti dagaalkaasi shabaab dadanku dileen yoona dadku ka dhimad korneel cabdiraxmaan maxamed cusmaan foodade taliyaga ciidanka guutada sagaalaad ee gobolka bokool oo waraysiisii idaacadda warsan iyo waliba ku ku warmay arrimo eedan fara badan usugona sheegay inti tillaabooyin mardhow iyo qaada doonaan siduus hadal jayndhiki waa kuu sugo ku warmay arrintaasi xaaladda guud ee gobolka caadi waay wax dhibaato hadda kama jiraan howlgallo iyo waxna waa ka socdaan marka xaaladda gobolka hadda waa waa iska caadi howlgallada kuley waa socdaan waayahay ee sida aan la soconno ee duleedka degmada xudur ee abal waxaa ku dagaalamay ee ciidankii abuumansuur oo garab ka helaya kuwii koonfur galbeed iyo kuwii dowladda federaalka ee soomaaliya iminka xaaladdu waa sidee yaase ku sugan deegaanka xaaladdu hadda caadi waayo meesha deegaanka meel hadda magaalaha maba eenino meel hadda duur ahoo buurihii oo iyo meel duur oo ay saldhig ku lahaayeen lahayo saldhigyaa lagu weeraray waana laga saaray saldhiga waana la kala fadhiiy dhimashihii dhaawac badanna waa loo geystay waan gartay marka idinka maxaad xaqiijin kartaan oo intaad u geysateen ee dhinaca shabaab marka laga hadlayo sagaal dhimashihii kow iyo toban dhaawac waan gartay ee shabaabka dhankoodii waxa ay sheegeen in sarkaalkii ee hogaaminayay dagaalkaasi oo wiil uu dhalay mukhtaar robow cali abuumansuur wadaadkii hore ugu goostay al-shabaab ku dileen weerarka ma arrintaasi dhaba anaga hebel ay ku dileen iyo hebel ay ku dileen kudhihi maayo laakiin ayaguna sagaala ka dhimatay annaga xaggeenana afaraa naga dhimatay ma garat laakiin hebel iyo hebel ana kudhihi maayo ayago xaggooda sagaal baa ka dhimatay annagana afar baa naga dhimatay waayahay gobolka bokool waxaad moodaa in weerarada ay sii laba jibaarayaan al-shabaab tan iyo abuumansuur uu soo galay ama u yimid dawladda soomaaliya wadahadalka la galay in howlgallada ay sii laba jibaarayaan ka saraakiisha dawladda federaalka ahaan maxaa idinka qorshaysan maya maya weerarka annaga qaadnay maahan ayaga waxay hadda ay nagu soo qaadeen iyo weerar dardar ay geliyeen iyo waxaas waxba kama jiraan been waayo doorabagaan waayo weerarka annaga qaadnay mafaanta kana maahana weeraro badan aan qaadno joogtaa maahane weerar ayagu ay qaadeen musaana soo galeen boqol iyo xoog soo saareen waxaas waxba kama jiraan been weeyaan warbaahinta qaar waxa ay qoreen maanta in garas weyne deegaan lagu magacaabo oo xudur hoos yimaada uu weerar ka dhacay oo shabaabku ay soo qaadeen ciidamadiina horey ugu sugnaayeen maxaad ka xaqiijin kartaa waxba kama jiraan markaas gobolka wax dagaal oo ka dhacay ma jiraan waa been waay barbagaan waay waxaas waayahay marka saraakiishiina dowladda federaalka ee soomaaliya gobolkii ayaad ku sugan tihiin waxaadna moodaa in weli dhaqdhaqaaqyada shabaab gobolka ay kusoo badanayaan kadib markay duqeymaha gobolka shabeellaha hoose usoo gudbayaan gobolka bokool saraakiishiina dawladda maxaa idinka qorshaysan qorshaha noocaasi ah gobolka transiga ku maraan dhinacaas labaatan jiro way ka baxaan way waa hadda annaga culeysna soo saaro meeshaas kasoo baxay oo hadda annaga khatar nagu hayo ma jirto ma garat saraakiishiina marka inta badan weeraraad qaadaan ee deegaanka cabal oo kale ee dadaad sheegteen inaad ku disheen ee dhankiinan dhimashaba idinka soo gaartay deegaankii waad ka soo baxdeen ma beriton waxaad rabtaan in dad idinku dhinto oo idinkana aad dad ku dishaan war cabal laguma dagaalamin waxaa lagu dagaalamay meel duur ah oo cidlo ah oo aan magaalo ahayn oo dad aan joogin oo duur oo saldhig ay ku lahayen baan ku weerarnay cabal lagu dagaalamay ma jirto cabalna hadda ayaga gacan uguma jirto meesha lagu dagaalamay abal maaha waxbaa kaa khaldan waa meel duur ah ay saldhig ku lahaayeen oo wax magaalada ku yaalla aan jira baan ku weerarnay ma garat waayahay marka weeraradan waad qaadaan ee dib aad ugu soo laabataan ma ma idinla tahay inaad natiijo ku gaari kartaan horta cadowga marka la naafeeyaa lagu taraaraxaa marka hadda waxaa wadna meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ayaan ku weeraraynaa oo ku naafeynaynaa meel hadda rasmiga iyagoo ay haystaan oo magaalada hortaan kuu sheegay area markii laga reebo garas weynti dhulkaas waay waxaa kale meel duur ay degahiin ku dhuumaalaystaan meelaha duurka markaan ogaano oon xogta helana waa ku weerarnaa waaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo dhowaan waxa uu soo saaray in weerar lagu qaado deegaanada ee shabaab ay ka joogaan dalka soomaaliya saraakiisha ciidanka dawladdana waxaa amar lagu siiyey in awaamiirtaasi ay u hoggaansameen sidoo kale labaatankii bishan waxaa shir ka dhacay magaalada muqdisho madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay kasoo saareen in go-aankii la mideeyo isla maraxantaasna la wajaho goobaha ay joogaan ee shabaab koonfur galbeed ahaan marka saraakiisha dawladda aad tihiin ee xudur aad joogtaan maxaa idinka qorshaysan maxaad yididilaa arrintaasi aad ka qaadan kartaan qorshahaas waa dhamaystiran haddana hebel iyo wakti hebel kudhihi maayo laakin qorshahaas qorshe dhamaystiran oo marluu bilaabanayo waxaan la wadaagi lahay shacabka ay xooga ku haystaan dawladda ha taageero hantidooda ay dhaceen maalkooda ay dhaceen ciidamada dawladda hala shaqeeyaan waaba lala shaqeeyaan hasii laba jibaaraan intaasaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed waagaag dhugun sidiyaalkaas waliba hayay taliyaga guutada sagaalaad ee gobolka bokool oo waraysi siiyay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
stationary and cosmetic sanadii la sabaabiyayay soomaali kullishe siman badan sugaasiya suurudninka qubatay sareedo dhiiday geedka sehel electronic stationary and cosmaticsakoi seheno madana itay samaanninka koytay tagiiri kabiir dhatiyo suurudunku oon bahaa siduynu fadaan iyo wiliba sakrongnin ew sehel electronic stationary and cosmatics sa irmaanga lanki qaba subuk i aanama waaya sising lanki in batoon sariirma waayayo sabuulma ordi lanki in karoon soor i ambuulama waaya sehel electronic stationary and cosmatics lanki seedon sidifadawma waaya bulshooyeysaas ogaada suuq rasma e waa sirmaykiinka galaa saafinimi walakiinku galay alaabtiis waxa saamay sakunta marka aragaa bariimo sugunaaha seedkeena macquulaaha soomaali wiiney saqiir i kabiir dhatiyo seedaa ku faa'iidaysadaa sahel electronic stationary and cosmatics walba siduu isaasu aysinga gurnaan sahel electronic stationary and cosmetics wala sadoran lansheenay alaab wal sidalailaha kaga koobo korma ee hoan walaago siinkuta taabada sada dhalooyin afar ii lama sada ii lama labaati afar ii labaati ii lama moobeele sada galaxy s five s four s three not four not three iphone six iphone five ii haano kala kumbiyuutara laabtoobyo ii diskitoobyo sada d v d-yada oo shargadiisan stabilizarada kunwaad shan boqol waad makiinado kudaarta frintijeerada khasaalado soolaro siyeetun waad boqol waad lama boqol waad batari toddobaatan ambeer boqol ambeer saacado
dhegaystayaal ka qiimo iyo gadarinta leh waliba isla deernay qaybooyinka dambeoyay barnaamijka kulanka warsan oo uu ka barnaamijka waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigu maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamada saaxiibkayga cali koronti galan wiingiisiahaya waliba hawada siinkulaha hamiin fayla shirweynaga qaranka ee dhallinyarada soomaaliyeed ya geega ka furumi magaalada muqdisho waliba magaalada muqdisho caasimada dalka hata ka furmay shirweynaga qaranka ee siyaasadda dhallinyarada soomaaliyeed kaasi oo yaho qaaban qaabidi wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro dowladda federaalka soomaaliya shirkun waliba ku qiibgalahaya dhallinyarada soomaaliyeed ee rooga dalka iyo dalka bannaanshay madaxda ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale oo eedan fara badan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan cali khayre waliba ku midaya mas-uuliyiintii dowladda soomaaliya ee shirkaasi ku qiibgali usugona mise yoogana goobroogyo in wasiirada dhallinyarada iyo ciyaaro maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya walibana khudbada eedan dheer ah oo ku hadlaasa dhallinyarada iyo sida lahanka jeedii kor wadanjo ku hadlay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre hataba kulunkaasi markiisu ku hadlaayay weliba hadarjay kumid tahay
xafladan aada u maamuuska badan oo aada soo agaasinteen shacabka soomaaliyeedna aad ayuu kaaga mahad celinayaa adiga iyo wasiir ku-xigeenkaada iyo dhammaan dadkii kaala soo shaqeeyay inaad halkan isugu keena kan dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay ugu horeeyaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ka kala socota inta u dhaxaysa raaskambooni iyo looye caddo ku soo dhowaada shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ee ka furmay magaalada muqdisho ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhallinyarada waan ku faraxsanahay in safarkaadii ugu horreeyey aada ku timid qaaradda afrika aada markhaati ka noqonayso siyaasadda qaran ee dhallinyarada ee lagu daahfurayo dalka soomaaliya dhammaan safiirada madaxda qaramada midoobey dadka soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xildhibaanada dhallinyarada ah ee nagala jooga baarlamaanka xildhibaan igraan xildhibaan garaad xildhibaan cabdifataax xildhibaan xaniifa xildhibaan ibraahim xildhibaanada da'da yar ee xamse alala guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada oo u ah oday xildhibaanada dhalinta yar cali jawar marka ugu horeysa waxaan leenahay maantay maadaama sihii la qaadayay mid ka mida ay ahayd in xukuumadda waxyaabaha ay ka shaqaysa ay ka mid tahay in la isku dayo in dib loogu soo celiyo maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran dalka bannaankiisa dalka gudihiisa maantay mar labaad waxaan ku soo dhowaynaynaa maxaabiis soomaaliyeed oo aan ka soo daynay dalka seychelles waa gruubkii labaad oo ka soo laabta dalka seychelles waxaan leenahay soo dhowaada waxaan kaloon soo dhowaynaynaa nin soomaaliyeed oo caan ah oo markii anigu aan dhallinyarada ahaa halkan ka ahaan jiray weriye la yaqaan oo la yidhaahdo boqorka bartamaha oo laga soo daayey dalka etoobiya isagana waxaan leenahay ku soo dhowow mar labaad dalkaadi hooyo waxaan leenahay xukuumadda shaqadiinnu ma dhammaan inta qof soomaaliyeed uu dalka dibaddiisa ku xiran yahay waa inaanna samaynaa wax walboon awoodno inaan soo celinno maxaabiisteenna iyo dadkeenna dibadda ku dhibaataysan maantay waa maalin muhiima maantay haddii qof soomaaliyeed iyo dadka nala joogaba oo martida noo ah uu shaki uga jiro rajada dalkan uu leeyahay iyo mustaqbalka ummaddan ka horeeya maanta ayaa markhaati idiin ah haddii maantay ay isaga yimaadeen dhallinyaro soomaaliyeed inta u dhaxaysa raaskamboni iyo lowecaddo haddii ay ku yimaadeen magacyo iyo gobollo haddii ay ka kala yimaadeen ururo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oan la soo koobi karin laakiin ay ka mid yihiin ubaxa caasimadda daryeel bulsho socdaalka nabadda youth cluster youth volunteers banana group somali youth leaders forum somali vision qaranjoog hope generation ururka dhallinyarada dhakhaatiirta garsoor maan meel walbo ood u dhaqaaqdo waa magac iyo fikir soomaaliyeed oo ay soo alifeen dhallinyaro soomaaliyeed oo hadafkoodu yahay inay dalkooda hore u mariyaan maantay maantay waa maalin muhiim maantay waa riyo dadka qaar oo anigu ugu horreeya ay lahaayeen markii ra-iisul wasaaraha laiga dhigay waxyaabihii aan idinkala hadlay waxaa ka mid ahaa waxaan idiin sheegay meelo badan oo idinkala hadlay haddii aad saami ku leedahay shirkad saamiga aad shirkaddaas ku leedahay uu yahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan yaa iska leh saamiga ugu badan shirkaddaas waxaa iska leh cidda toddobaatan iyo shan boqolkiiba shirkaddaas saami ku leh toddoba bilood ka hor ayaan idiin sheegay haddii dhallinyaradu ay ku leedahay ama ay qayb ka tahay bulshadan tiradooduna ay tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaad tihiin milkiilayaashii qarankii in maantay in maantay iyadoo halkan lagu daafurayo shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed buugagta hortiinna yaalla qof walboo ka mida ay ku qoran tahay dhallinyaradu waa milkiilayaasha qaranka waa riyadii ay lahayd madaxda qaranka oo rimowda sideed bilood ka hor ayaan waxaan idiin sheegay in hadafka ugu weyn ee dowladda madaxweyne farmaajo iyo xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare khayre ay tahay sidii dowladnimada loogu soo celin lahaa gacanta shacabka hadafka koowaad inuu yahay sidii awoodda idinka gacantiinna lagu soo celin lahaa hadafka koowaad inuu ahaa wixii aan ugu yeernay dowladdeenna oo ahaa dowladdii shacabka maanta ayay rimooday inay tahay dowladdii shacabka dowladdii dhallinyarada dowladdii gacanta u gashay ciddii xaqa u lahayd ma aha maanta waxaad isugu timaadeen shirweyne qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed maantay waxaad isugu timaadeen mustaqbalka ummadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inay idiin sheego waxay adduunyadu ka aaminsan tahay dalka dalkeenna oo kalea waxaan rabaa kow marka hore inaan ku bilaabo laba eray oo ah taariikhdeenna laga soo bilaabo qarnigii sagaal iyo tobnaad markii taariikhdeennu ay mugdiga ahayd oo dhulkeennu uu gumaysiga ku jiray markii afriko oo dhan ay ku jirtay intooda badan gacan gumaysay qarnigii sagaal iyo tobnaad dalkan waxaa u soo gurmaday dhallinyaro dhallinyaradii wakhtigaas noo soo gurmatay ma aanay lahayn xisbiyadan tirada badan ood halkan ku timaadeen ma aanay haysan internetka iyo facebookyada idinku aad ku jirtaan ma aanay haysan dhaqaalaha iyo doolarka jeebabkiinna ku jira ma aanay haysan agabka idinku maanta aad haysataan dhallinyaradii gumaysiga ku yidhi waxaan idin lahaa waa inaad hurdada ka kacdaan ood indhaha furtaan oo aad is-abaabushaan oo aad mustaqbal samaysataan idinkuna aad qaadataan awoodda dalka maadaama aad tihiin toddobaatan iyo shan boqolkiiba sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay inaan idinku biiriyey codkayga siddeeddii bilood oo lasoo dhaafay laakiin maantay waxaan rabnaa sawirada inaan dhismo ku bedelno maanta waxaan rabaa ilaalinta qarannimada inaan idinka idinku soo wareejiyo maanta waxaan rabaa ilaalinta mustaqbalka iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed inaan idinku soo wareejiyo maanta waxaan rabaa inaad idinku soo wareejiyo halkudhig ah inaadan dowladdiinna ka cabsanina ee dowladdu idinka idinka cabsato maanta waxaan rabaa marka aad halkan bilowdaan oo shirkan aad soo gebagabaysaan inuu ka dhaco dalkan niftiin cusub iyo taariikh cusub taariikhdaasi waxay tahay inta aan anigu ugu da'yarahay taariikhdaasi waxay tahay inta anigu aan ugu da'da yarahay oo halkan ina soo gaarsiisay waxaan leenahay wakhtigiina wuu dhammaada mar dhow waxaan leenahay inta ka fikirtad dan khaasa iyo dan gaara iyo inay ku shaqaysato dalka waxaan leenahay wakhtigiina wuu dhammaaday waxaan leenahay inta aaminsan qabyaaladda oo diidan qarannimada wakhtigiina wuu dhammaaday waxaan leenahay inta aaminsan in dhallinyarada soomaaliyeed ay iska hurido wakhtigiina wuu dhammaaday marka shirkan la xidho oo dhallinyarada soomaaliyeed ay samaystaan geedi socod siyaasadeed oo dalkan hore loogu marinayo ood rabtaan inaad dunida la xisaabtantaan waxaan rabaa shirkan inuu ku dhammaado in la yidhaahdo waxaa soo istaagay milkiilayaashii dalka soomaaliyeed ugu dambayntii waxaan leeyahay martida adduunyada nagala joogta haddii aad rabtaan soomaaliya xor ah horumar ah caafimaad qabta dhaqaale haysata adduunyada la tartami karta waxaa idinla fadhiya ciddii soomaaliya iska lahayd iyaga la tashada la xisaabtama waa mahadsantihin kaas walibahayay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo geeka ku qiibgalay shirweynaha qaranka ee dhallinyarada soomaaliyeed oo ka furmay magaalada muqdisho
specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmu wahado laantisna egango aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hospitalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo afla isbishaaristi hospital abshir'i ijaaba eebigan haning adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowolaka balaga idlay ku dhuuridii olololay ku dhuuridii i eradlay ku dhuuridaaba caafimaad eebiga qaba ilow ideeg caafimaad oo kunbadee meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hospital bukaan hoo eta aflah specialist hospital ho ada bukaan weda aflah specialist hospital bogshay gal baarta baarto aflah specialist baarta baartidiis maba ku mid ah surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta awlaada oti qaybta digtoorka fadheeda udurka aan ka sheegdadaasa usuuna kuwa ka dhegansidow laboratory qaybta shaybaarka oo kinka diyaar ee khabiir shaybaarka ka taqasusi x-ray qaybta raajada oo khabiir taqasuska raajada lanka deerana lakinka diyaari ultrasound qaybta baaritaanka uurka jarka maternity qaybta umulusada qaybta amarjansiga reception meelanka tiragalinta dadka
dhugunsidayaal waliba hawada siinkula hamiin fayla dad bogtaale oo rooga ilaynta magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waliba kuwa waabahayana biyaraangoha food saarati ilaynta magaalada baydhabo waliba sinadoogii laha dhaafi habuhu dhaafiyayay dad bogtaale oo ku kooyow deegaanada abaarta saameynta ka weeldati isla mar ahaantaasna gabbaada mise hungurahanka bahi magaalada baydhabo yo waliba degana ilaynta magaalada yeedo unku warhayna maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo inta badan siyaasada ka mashquulsan iyo hay-ado laftiryo ee inta badan daneeyow arrimo bini-aadamnimada kaalmada iyo deersiyan inta badan ka filanayna haddaba iyagoo dadka bogtaale ee roogeleynta magaalada baydhabo waliba hafood saaraday dhibaatada dhanka biilaanta iyagoo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka koonfur galbeed iyo sheegati intii walbadan qobati bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed isla maraxantaasna kulun walqobad yaha ka bandhikaasi ka qobati magaalada baydhabo iyo hatuu waliba hasta tarahaye xaalada biilaanta iyo dadka bogtaale eleynta baydhabo roogoo eedunku owaadahaya waryagan cali koronto oo booqday kaamamka duleedka mise eleynta magaalada baydhabo yo waraysi la weeldhaday aana ku mid a dadka bogtaale ee roog eleynta magaalada baydhabo qaxootigo mooryo maayow tuulle araw intaana degana ka noola dhibaata iyo rafaadii dandaranan ka noola dabayl iyo duufaan walla ka aalow weli ataba unuka subayna ilaahay kase waliata intii ununka noolna bacyaala buushadheedu aa nin dhisanay buushadheedii bacyaala unu nin saarnay intii shal dhambalameen bacdo bacdo la jaranta in la hayna baciiba sadde bac afar bacba nagadaayan halkii bacba shal go-aayeen rafaadeen unugana maaragnee dabaylaasani dhiyahayta korkaano dhan dhambalahayta unu dhan xayaata xayaata xayaata biniaadanniman haynaya ka noolna rafaad oo dhibaato ah biyalaanin dheerta baadlaanin dheeriye xanfar dabayl hamiin dhaxan maayday kor biniaadanisiinba gordaasaan dhan dhambalanay unu dhanba walaylin masayo mal gordow wal haddana lay tilmaamow haana sa ingagyinna leerow ma jir layow dhibaato ka noolna rafaad oo mane oo manaha oo yaa aad iyo aad haddana inka daran may haytay jirgaankii biyahay toban kuwana loo gadahay tobankii kunba meelma ka oshin shaqo mahayna baagamuundaana may haytay una oo baagamuunda haddana toban kuna lainku gadaya caagii caagiina tobankii kuna maa may heli ku rabo ilaanay shaqo ma lahayo baagamuunda leeye marka waydhikaase baydhaba unume baydhaba dheer oo ku sheenay una toban kunka yarma ka gadaana leeyihin baydhabadiiba likilomitr nin jarta may haytay dabayl iyo rafaad dandaro ka noolna walaalayaalahoo walna ninku qabadow caalamka ku codsadaana caalamka inta wal ninku qabada ku codsadaana may haytay dowladda aduudka ah wal ninku qabata ku codsadaana may haytay ra-iisul wasaare wal dhan adalankii magac la dhanba inta wal ninku qabadaya ku codsadaana may haytay wali bini aadanba liin qabadi koray intii nalin wal ninku qabado may ay tahay caawimaad degdeg ah maaragna walidna lain heli karo oo taakulayn oo degdeg ah wal oo dahdaaxita maaba maaba walba ma nin qabadayaan maya ay tawal degdeg ee xayaato wanaagsan layin kanoolada iyo uba dhaqsi sidii in kanooladi korno in kanoolana yaa jeelna waana ku codsadaan markuun walaaladana walinin heli koraan intaan ii taakulayaan ayaan baahana bismillaahi rahmaan rahiim anoo leeyahay faa'iido ma nool malaad kaamka oo maqari maayo tu anak tirsana dadweynaha oo may ku codsaday Soomaali galbeed ay tahay koonfur galbeed ee hay'ad samafalka ee may ku codsaday biilaana rafaadana hay tandareysana raashin aan baahanay biyo tuman ku shilan gaadhoyn baan baahanay ilaahay warsadaana biyo i baad i waldon falan bacyaaki guriyaalki noo buubeen dabeelana gali baan baahanaa raashin biyo nolol aanasna aan baahana guro banaana surugna dayacagna hamiinka tuugadaneen gooyaas biyo tuman kushina lagade baydhawo noo dheerto aanasaan baahana sax bilood biyi mahalna waan hay-adna hormaneenshaagna guy dadka dadweynaha oo kaamka ku tirsan layneenshaaneen waliyo muslimaha ku qaadeen lahay kaamkun way deganlaan lix bilooda degagna haanihaan ku horeen ah haanihaan ku horeen ororadaanay banaamada biyo ku shaandeen biyo weyne markuunku noogna jiilal zaa'id eena dhig tumun kushina hadda biyo gadadoyn tumunkuna maaba awoodnoog sadiidba hor dhahaamaha ku ororadaanay dadka oo magaalada rood inta oo walku ewa walna siiyaan biyina siiyaan jeeb shoo ku sheenayo wal meelo dibado iyo meelo nga qaylisadeen maaye sucaadisha manuur yarow waliba degnaa kaamka mooqri maayo waliba meele amne dhibaato eedeed in fara badan haddii la ero lahay dhaxan dabeel dhilmaanye biilaan oomona biimale muddo lix bilood ee kaamkun degna ilaa ay hadda wal biyo ma haysana wal raashin amaaba ka dhawaaneeba si unta koyn marba raashin ma qaadana baclaangayna dhaxan iyonay dhilmaanye iyonay dabeelbana dile buushushkii dhan oo dhadhan balameen shalay asartii shalay asartii waliba aragnay intuuna biyo una waanay eegtumun kuuna ku gadaanay war una umbanay meelo dhatun ardaarhanoo galay dhatalahanoo nagay waanitaan meelanahanoo tumi una ku shal roornay dhibkaasana haysana waliba codsadaanay maamulka koonfur galbeed wasaaradda biyo iyo macdanta meelalaasiiyey ganacsatada reer baydha waliba ku asanaan iyo gargaar gurmo degdegayo si dhaqsiyalayoninka fidiyaa tahriiba jarmo magajmaabi roogaba muddo sagaal bilood ee magajahada onleyskala faasan wadaadku adeerka ee kaamka gadoomiinka ee degan seef dheerle raaw yaa hadda kaamkaasiti mar intaa kuwa qaad wala intaa ku qaad dhika noornama hadda wal meelniin saaran hadduuna ogna male ilaahaya higshewarku sugaana awlaadada leekahayn dharsho biilaka dhaqaabo male saasi lacagaas yar faadkaas leekahaahayna dabeelun dhaxantuna dhakaay meelkal malon hayo baayo sad bilood gadoomiyaha kaamka seef dheerineen gadaay biyo si jeebshay ku gadaay sideedan bilood kale banaanka saa ku orordaani banaankii bal waa jiilaara gale eel iyo war iyo meelamba meelamba hayta de eelka iyo waraay wal dhan walna isku dabkooy yirgaanta munkunga marahay saasa xaalka ma kala salaamay saxaafadda khayr badan alla siiya wal badan wal badan dhibaatooyinkaana ku qayb qaadatay bacda salaan may inta ka sheegay cabasho una qabnay iyo dhibaatooyin han food saaray libilooda inta fadhiyeyna si un han degni gabalkun oo duur ee gurintay geed gaadni inta ha degni baraka un meelo badan ha ku shal barakacay may ku barakacay sida korambood magor iyo maanyaw may la raay buulufuur may la raay may la raay isu gaban low raag duduudka meelo badan ha ku shalkooy ilaa may la raay isu xagarka ilaa idaala dadkun intaas aan qiibsanyin si inkooyan intahan degen raashin ma aragna mal siina hay-ado khayr badan alla siiyaa oo na garab qabday jaraan tasiilaad unu ku helnay sida hay-adda seef oo sida boqol oo min afar bilood ah boqol iyonay meel la rahay lihidun iyonay lama dollar ah iyonay hal bil oo lihidun ilaa lama dollar ah bili hadda walnin lamaayana boqol iyo konton ah afar boqol iyo konton ah saaskayin kaamka sideed boqol iyo konton ah degan nrc lama boqol iyo konton ah bacnayn siidii khayr badan allaha siiyo raashin horba malna siina suulsaar horba ma helna hay-ad kale wal hadsiina ma jarto i m c yaa sitimaankii marko gagii arbaainin koos daawona siyaasiyana i m c hay-adun ngo kun leeyi khayr badan allah sii xagga caafimaadka usu nool
dhegaystayaal qodobkaas waliba aan damboyay barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka siin saari waana siila dareer yahay anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxamed soobaala barnaamijkan tiisa dareer waliba in farsameeyey saaxiibada shal ee saaxiibkayga cali maxamuud aadan cali koronto iyo cabdirashiid rashka oo istuudiyaha lamaad ee warsan infar sameeyey waliba hawada siinkulaaha miinfayl walinaan mahadnaqaana dhugunsadyaalka dhammaantiyo meel kastio adduunyada ku shal roogan hanoo la dareeri aalada satellitekiyo life streamka iyo seetun isee dhibic lama dalka gudaajay waliba hawada siinkulanaha miinfayla walintaa ka gebagabaayane barnaamijkii kulanka warsan walibna siinku katabaane dhammaantana reer warsan oo iska duuban sidiyo hamiin nabadeh idi barnaamijkaanan dhugunsin waliba rednink walkorana bart internet kuunkalena warsan radio com